waxaa maxkamadda radul madaalim dacwad keensaday muddaci nuur xasan ibraahim taariikhdu markay ahayd lixdii muxaram kun afar boqol afartan saddex hijri isagoo dacweynaya madaw calayhi cumar maxamuud warsame wuxuuna ku dacweeyey wuxuu iga haystaa warqad ama dukumiinti dhul anigu aan leeyahay cabirkiisu yahay labaatan shan iyo toban mitir ugu dhuftay kuna yaalla xaafadda soonakey kana tirsan degmada hodan dhulkaas aniga ayaa la ii cabiray magacayga ayuu ku soo baxay ma iibsan cidna uma hibayn cidna wakiil iigama ahan cid ila lehna ma jirto guri xayndaaban ayaa iigu dhisan waana ku ilmo dhalay waxaana la ii cabiray taariikhdu markay ahayd kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii intaasna gacanta ayaan ku haayay fiiro gaara warqadda lahaanshaha dhulka gacantayda ma soo gelin waxaana gacanta ku haaya qofka aan kor ku soo xusay sidaas darteed waxaan maxkamadda islaamiga radulmadaalim ka codsanayaa in ay iiga qaado dukumiintigayga baabi'isana wax alla wixii dukumiinti been abuur ah oo wato jihooyinka booska bari waxaa ka xiga jid galbeedna waxaa ka xiga dhul koonfur waxaa ka xiga dhul waqooyina jid intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay madaw calayhi cumar maxamuud warsame oo wakiilna ka ah khaliif warsame xaayow wakaaladdaasna waxay ka ansaxday maxkamadda horteeda wuxuuna ku jawaabay sida soo socota wax dukumiinti ah oo uu leeyahay dacwoodaha oo aan ka hayo ma jiraan ama uu ii dhiibtay ama aan meel ka helay toona taas beddelkeeda aniga ayaa dacwad u qaba dacwoodaha waana sida tan dacwoodaha wuxuu xoog iiga dhistay dhul aniga aan leeyahay oo aan sifo sharci ah ku yeeshay waxaana ka gatay dhaxaltooyada xasan cubeyd diiriye cabirkiisu yahay labaatan lagu dhuftay shan iyo toban mitir lootan nambarkiisu yahay eber afar soddon iyo siddeed k two wuxuuna iga dhistay taariikhdu markay ahayd laba kun toban iyo lixdii dhulkaas oo aan la wareegay isagoo bannaan sidaa darteed waxaana maxkamadda radulmadaalim ka codsanayaa inay iiga qaado dhulkayga aan ku yeeshay sifo sharci ah jihooyinka booska bari waxaa ka xiga jid galbeed waxaa ka xiga dhul koonfur waxaa ka xiga dhul waqooyi waxaa ka xiga jid intaa kadib maxkamaddu waxay weydiisay muddaciga sifada warqaddu mudaw calayhiga gacantiisa ku gashay wuxuuna ku jawaabay warqaddu gacantayda ma soo gelin sharciyayaasha iyo gooflayaasha ayay xaggooda iiga maqnayd aniga dhulka markii la ii cabiray ayaa nambarkiisa la ii sheegay dhulkiina sidaas ayaan ku haystay warqadduna ay iiga maqnayd xilligii cabdiqaasim ayaan dhulka dhistay ilaa haddana sidii ayuu iigu dhisan yahay marna gacanteyda kama bixin intaa kadib mudaw calayhiga waxaa loo diray cidda dhulka uu ka gatay wuxuuna keenay khadiijo jaamac faarax oo ah xaaskii xasan cubayd oo ah qofka laga dhaxlay booska waxayna sheegtay ninkeeda inuu dhintay sagaashan iyo labadii uuna ka tegey dhaxaltooyo ka kooban saddex qof anigoo ah xaaskiisa iyo wiilkayga maxamed nuur xasan cubayd iyo hooyadiis deynabo maxamed faarax oo dhimatay laba kun toban iyo sagaalkii dhaxalkiina hadda wuxuu ku soo ururay khadiijo jaamac faarax iyo wiilkeeda maxamed nuur xasan cubayd cid kale oo oo dhexlaysana ma jirto khadiija jaamac faarax waxay maxkamadda horteeda ka caddaysay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii inuu ninkeedii u keenay dukumiintigan ka kooban rajabuud ama rasiid lacag bixinta dhulka ee dowladda hoose iyo caato ay ku caddahay in dhulkaas uu hibeeyey nuur xasan ibraahim una hibeeyey xasan cubayd diiriye wuxuuna igu yidhi ninkaygu dhulkan ayaan soo iibsaday oo ninka ku qoran ayaan ka iibsaday hibana waxaan ugu qoray canshuurta dowladda ayaan ka cararayey markii dowladdu dhacdayna waan qaxnay dibna uguma soo laaban dhulkii dhulkaas innaga waxaan ku milkinnay dukumiintigaas oo sharci ah oo dowladdii markaas jirtay ka soo baxay wax markhaati ah oo warqaddaas ahayna ma hayno intaas kadib khadiijo jaamac faarax iyo wiilkeeda maxamed nuur xasan cubayd waxay dacwada dhammaystirkeeda u wakiisheen jamaal cubayd diiriye wakaaladdaasna waxay ka ansax maxkamadda horteeda maxkamaddu waxay weydiisay madaw calayhiga cumar maxamuud warsame warqaddii lagu soo dacweeyey wuxuuna keenay dukumiinti ka kooban kow warqad rajabuud namber boqol iyo konton iyo afar kun afar boqol toban iyo toddobo wadata magaca nuur xasan ibraahim cabir dhan labaatan lagu dhufta shan iyo toban mitir lootan nambar nambarkiiyo eber afar soddon iyo sideed kay two taariikhdu tahay soo baxday sagaalkii bishii tobnaad kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii ka soo baxday dowladda hoose ee xamar labo wuxuu kaloo keenay warqad maxkamadda degmada kaaraan ka soo baxday nambarkeedu yahay siddeed boqol sagaashan toddobo islaash sagaashan taariikhda ay soo baxdan ay tahay afar labatankii bis sagaalaad kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ku saabsan hibe guri oo uu yahay qofka hibeeyey nuur xasan ibraahim loo hibeeyuhuna uu yahay xasan cubayd diiriye intaa kadib maxkamaddu waxay weydiisay muddaciga nuur xasan ibraahim iibka ay sheegeen dhaxaltooyada xasan cubayd diiriye in isaga ay ka gateen dhulkaas wuxuuna ku jawaabay aniga dhulkaas ma gadin cidna uma hibayn gacantaydana kama bixin muddaciga maxkamaddu waxay u dirtay inuu keeno markhaati in dhulkaas uu deganaa marna uusan gacantiisa ka bixin wuxuuna keenay afar markhaati oo kale ah kow nuur cali ibraahim sheekh maxamed lixdan iyo laba jir ah wuxuuna ku jawaabay ama wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay nuur xasan ibraahim siddeetan iyo sagaalkii in dhulkaas loo cabiray oo dowladdii u cabirtay oo booska isagu uu leeyahay waagii cabdiqaasim ayaa wuxuu ka dhistay laba qol iyo dayrkood aniga baadiyaha ayaan ku maqnaa iyadoo labada qol ay ku dhisan tahay oo ilmihiisu joogaan ayaan ugu imid aniga markaas ayaan baadiyo ka soo noqday waagii amxaaradu timid isagoo ilmihiisa la qaxaya ayuu meesha noogu yimid xilligii dowladdii shariif aakhirkeedii ayaan ku soo noqday aniga iyo wadaadka abtigiis ah ayaa jiingad ugu dhisnay intii shamiitada markii hore ku dhisnayd ayaan la raacnay sidaan u dhisnay ilaa hadda way u dhisan tahay haddana kiro ayaa loo degan yahay kirada sheekh nuur ayaa ka qaata markhaatigaasna wuu ansaxay markhaatiga labaad maxamuud fiidow maxamuud caalin lixdan iyo laba jir ah wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay dhulkaas in kun iyo sagaal boqol sideed sagaalkii la cabiray oo sheekh nuur loo cabiray isaga ayuu ku soo baxay oo booska loo cabiray waagii cabdiqaasim laba qol iyo masquul ayuu ka dhistay kabacdi amxaaradii ayaa timid wadaadkan waa qaxay siingaddii waa la dumiyey cidda dumisayna ma aqaano berigii dowladdii shariif ayaa mar kale la dhisay isagaana dhisay ilaa hadda sidii ayay u dhisan tahay kiro ayaa loogu jiraa kiradana sheekh nuur ayaa qaata maxkamaddana waa geyn karaa booskaas markhaatigaas wuu ansaxay markhaatiga saddexaad daahir ciise jimcaale konton jir ah wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay laba kun toban iyo labadii ayaan soo degay sona key anigoo shan beri deggan ayaa xabad la igu dhuftay dhulkaas isagoo dhisan ayaan hor mari jiray laba qol ayaa ka dhisnaa sheekh nuur ayaa dhistay ayaan maqlay isagaa loo cabiray haddana cid kale ayaa deggan oo kiro ku jirta markhaatigaas ma ansixin afar xuseen xasan ibraahim konton kow jir ah wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay waagii dowladdii in sheekh nuur loo cabiray booska kun iyo sagaal boqol siddeetan sagaalkii isagaana deganaa waagii dowladdii carta ayuu dhistay wuuna deganaan jiray waagii cabdulaahi yuusuf ayuu kala qaxay ilmihiisa wuxuu ula qaxay galgaduud dib ayuu ii soo wacay wuxuuna igu yidhi jingadda io fuji baabuurna ii soo saar aniga ayaa gacanteeda ku fujiyey oo gaari u saaray shamiitadii ayaa booska baaqi ku ahayd waagii shariif ayuu dib ii soo wacay wuxuuna igu yidhi waxaan rabaa gurigii inaad dib iigu dhisto waana u dhisay cabirkii hore ayaan la raacay sidii waagii ayuu u dhisan yahay isagaana kiro ka qaata cid ku haysatana kuma arkin markhaatigaas wuu ansaxay intaa kadib maxkamaddu waxay soo baartay dukumiintiga muddacu calayhiga uu keenay wuxuuna noqday mid sax ah hase yeeshee warqadda hibada ee ka soo baxday maxkamadda kaaraan waxay leedahay cillado ay ka mid yihiin kow warqadda waxaa ku qoran hibo waxaana lagu sheegtay beec labo beecaasna waxaa markhaati looga dhigay hal nin iyo hal naag markhaatigana kuma ansaxo hal nin iyo hal hal naag keliya saddex ninkii la sheegay inuu hibeeyey dhulkaas oo inkiray hibadaas afar in loo waayey markhaati kale oo caddeeyey hibadaas sidaas darteed hibadaas maxkamadda agteeda kama ansixin intaa kadib maxkamaddu waxay u bandhigtay wakiilu dacwaha dhaxaltooyada xasan cubayd diiriye in uu dhaarsado muddaciga nuur xasan ibraahim maadaama uu inkiray muddaciga hibadii iyo beecii uu ku sheegtay wax markhaati ah oo hibadaas sugana aan la helin wuuna diiday in loo dhaariyo maxkamaddana wuu diiday inuu hor yimaado kadib maxkamadda ayaa dhaarisay muddaciga nuur xasan ibraahim waxayna ku dhaarisay in uusan u hibayn ama ka gadin dhulkaas xasan cubayd diiriye xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwaddii muddaciga iyo jawaabtii madocalihiyaasha taas oo ahayd inay ka gateen dhulkaas nuur xasan ibraahim isaguna uu inkiray dhulkaas inuu hibeeyey ama uu gaday dhegaysatayna markhaatiyaashii uu keenay muddaciga aragtayna dukumiintigii ay keeneen mudacaliyaasha maxkamaddu waxay xukuntay sida tan kow hibadaas inaysan ansixin labo in beeca ka dembeeyey hibadaasna uusan ansixin saddex warqadda rajabuudka ah ee ku soo baxday nuur xasan ibraahim iyo dhulkaba inuu leeyahay nuur xasan ibraahim waxayna ka xukuntay cumar maxamuud warsame iyo dhaxaltooyada xasan cubayd diiriye xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati iyo dhaar maraajicda loo cuskaday saxiixu muslim mujalladka koowaad safxada boqol labaatan iyo saddex xadiidka lambarkiisu ee laba boqol labaatan iyo kow minhaaju daalibiin safxada saddex boqol konton iyo shan majmacu damaanaad safxada laba boqol iyo soddon wabilahi towfiiq